Wadayaasha kaxeeya gaadiidka mooto bajaajka ee magaalada Beledweyne ayaa dhib ku qaba isticmaalka wadada laamiga ee dhex marta magaalada Beledweyne kadib markii qaybo ka mid a wadada ay burburtay. Wadada ayaa muhiim u ah isku socodka gaadiidka iyo bulshada magaalada waxaana hadda xaaladda sii adkeeyay roobka da'ay kaas oo sababay in dhiiqo iyo biyo ay fadhiistaan meelaha burbursan. Qaar ka mid a wadayaasha mooto bajaajka ee ku nool magaalada Beledweyne ayaa raadiyo Beerlo uga warramay dhibaatada ay kala kulmaan wadada iyagoo codsi u diray dowladda hoose ee magaalada Beledweyne.
bismillaahi raxmaani raxiim magacayga cabdikaafi xuseen muumin aan la yidhaa ku nool magaalada beledweyne meeshaan waxaan ka hadlaynaa magaalada beledweyne biyobaxo roob awood laha ka da'ay burburaa ka jiro laamigii meelaan ku shaqaysano ma leh bajaadlayaan nahay laamigii waa burburay waxaan u sheegaynaa dowladda soomaaliya weliba qaas ahaan dowladda hirshabeelle iyo dowladda hoose inay laamigan si gooniya u fiiriyaan waddooyinka dadka u sameeyaan waxaan leeyahay laamigan ha la isku toosiyo hala nala dhiso kiliya xanuun dhabar xanuun rafaad waddan xumo qaabdaro dowladda hoose waxaan ka codsan lahayn inay waddooyinka inoo sameeyaan si degdeg waxaan ka mid ahay magaalada beledweyne bajaalliyada ku shaqaysato roobka da-ay magaalada beledweyne laamiga dhibaato faraweyn ayay u geysteen waa ku dhib qabnaa dhibaatooyin kala kulna shilal iyo dhibaato fara badan iyo keliya xanuun iyo dhib marka waxaa rabnaa dowladda codsi inay noo qabtaan laamiga inay noo sameeyaan ee noo dayactiraan taasaana ka codsanaynaa inaan noo qabatiin bismillaahi raxmaani raxiim aniga waxaa ka mid ah bajaajleyda qayb ka howlgasha ee magaalada beledweyne haddii nahay bajaajleyda dhibaato badan aan ku qabnaa laamiga laamigoo burburaa ka muuqdo biibaxadii hore iyo biibaxadii hore iyo kuwa hore ka horeeyba hore macnaha laamiga waxyaalo badan u geystay wax macnaha dayactirna kama helin marka dowladda waxaan ka codsanaya inay wax nooga qabtaan laamiga insha allah dayactir nooga sameeyaan wadada laamiga ee dhex marta magaalada beledweyne ayaa waxaa horey saameyn ugu geystay fatahaadii ku dhufatay magaalada mana helin wax dayactir ah